bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal laamiyiin melba isu dhogdaga haku dhowaada barnaamijka kulanku warsan waa mii walba isuku barata idaacaddu warsan ee magaalada dambaydhabo dhegeystayaal amiinamo tiradaha kale aytuu taariikhtiya keedinta tumiyo siyeedka bilo nofembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shirkadiisa barnaamijka kulanku warsanna uu nimada kheyran siinkaay waliba ku mid ah xaaladda degmada diinsoor ee gobolka baayela kuwaramaayin iyo deganta kureed markii guddoomiyii hore ee degmadaasi uusa diidayn inuu silkal u qaadada islamarkaasna miidhasay dagaalsu ku bilaawe barnaamijka siinkaayna dhegeystayaalla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna uu nimada dilar waliba ku mid ah gudoomiyaha degmada bardaal ee gobolka baay iyo waliba usukuwarbeya xaaladda degmada bardaal ee gobolka baay usoona faahfaahin ku biya gurmadka dhawaanija iyo degmada bardaal ee gobolka baay barnaamijka siinkaana dhugeystayaalla taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadaha diilan waliba ku mid ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo faahfaahin ku biyi qorshaha wasaaradda keedan qorawka reedanfiiryawka lagu soo gaariyay shuruudaha dalka soomaaliya barnaamijka siinkaayna dhegeystayaalla wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo waliba siina ku hadlay kulan wadatashi oo dhex maray wasaarado iyo saasoo kala qaar ku mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed haddaba maylin ku hadalay dhegeystayaalla mayna wasiirka arrintaasay ku heray barnaamijka siinkaaya maxkamadda sare ee dalka soomaaliya iyo waliba iyana geega bilowtay dhugunsdowka kiiska dacwadda xisbiga himlo qaran oo iyo dhowaaqa maxkamadda sare ee gudbiga dacwadka dhan ee dowladda federaalka soomaaliya haddaba maxkamadda may go'aan ee khusaarta dhegeystayaalla barnaamijka siinkaaya wasiirka wasaaradda beera iyo waraabka ee dowladda federaalka soomaaliya iyo waliba uuse waran ku saaraya kadalaanta badan kubaday gobolada galmudug walibana uuse sheegaya inayo mardhow iyo khuburo anta badan ku takhasusay ramoogsa iyo antiro doonaga deegaanada maamulka galmuduga taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna uu nimadaha diilan waliba ku mid ahaa wasaaradda dekada iyo gaadiidka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo waliba iyana beese iyo ku qayb qaadayta gurmadka fataahada iyo waliba iyo kure dilaya guddiga gurmadka qaran oo iyana kuholonga sida walanqowdala ay dadka dabada saamaynta kuheladay webiga shabeelle taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna uu nimadaha diilan waliba ku mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo geega kulanku helada magaalada muqdisho haddaba ajandaga iyo ku hadalaayo may hay dhugeystayaalla barnaamijka siinkaaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna oo nimadan siinkaaya barnaamijka ogolay basaare waan siiradira sii doona akheeraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku deerta waliba imaamada doona saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo iyo nordareeta weliba wadasiinkalaha dhegeystayaal lahamiin faylan ku bilaabaya degmada diinsoor ee gobolka baay iyo waliba lah ku waramaaya xaaladii iniya deganta kureedda markii gudoomiyii hore ee degmadaasiya ibraahim maxamed nuur shigshigow uusa ka adkaysaday ini guud aanbusa aan aqoonsanaayn warqadii kubatay wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya digaal sababay dhimashiyo dhaawac iyo kudhihi degmada diinsoora iraatunga walibana hadila ku waramayan iyo deganta xaalada dhimashadaiyo waliba iyo deertay afar askari meelo lama kalanayo ku dhaawacmenga mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya oona la xiriirniyo waliba iyana ku goobsadeen ah iniyo faahfaahin dheeraada ay kubiyeen dagaalka kudhihi degmada diinsoora dhinaga kala gudoomiyii hore ee degmada diinsoor yaa qata taleefonkuuna la xiriirne usuqowdu ayaa taleefonka balse shacabka qaar uuna la xiriirniyo sheeganga inay degmada guud ahaanba geega ganacsiga u sihirinaya islamarkaasna ciidamo taabacsan gudoomiyii hore ee degmada diinsoor iyo saasoo kala ciidamada dowladda iyo meelase iyo kuwada dagaalamenga waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba wadasiinkanaa dhegeystayaal hamiin faylangaa gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay iyo weliba uuse ku warbeeyey xaaladda degmada bardaale walibana uuse sheegaya aana umahadnagay dowladda dhexe iyo saasoo kale maamulka koonfur galbeed soomaaliya waana sheegay inay degmada bardaale weli baahidii teeginta haddaba si faahfaahin dheeraadan uun kuwaana guddoomiyaha qata taleefonka waliba usan ku hormaya weriyeena maahiye cabdinuur oo roga dalkaasi sweden dhibaatada tabsiga aan jarta weliha zaa'iday xaafadooga biyo galeno oo caasimati walaa biyogii lunku guuri hatalankanagada kormile caafimaad darrada iyo wasaqdi hadee kolley musqulooga aaltadaasa darasana caafimaad darro iyo meelaha ku zaa'idi marka dee halxaafad iyo barhata oo waana بس أنا أقول شيء بريال كده بس أنا الدنيا جرى تبي أحيفان تاس توصل في عارف ما دخل ميل كده marka xaaladda badaalata kullu sigile walata isku bedeli oo wiil aanole gudoomiye sadoon ogsanna degmada berdaalamay bahadeerey ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre aramo gaaraysin kuwada hadalayn jarteena sidii wallanku qabada fadi dadka meele ka dhibaataysan ciidan maadanta ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya adeeri ole layla qiibsaday dhibaatadii intu taali shacabka isu mas-uuliyadda saaranayay dhibaatada ka jaraanga aragi dowladda federaalka guddi gargaara magacaawtay koonfur galbeed madaxweyne cabdicasiisna saasaatow marka maadaama lamaada guddi hadda wali nirsho guddoomiyaha gobolka oo guddidaas fataxada og madaxweynaha magacaaway hormuudka ayaa nirsooga ra-iisul wasaarahana kolley maxakarna daawo iyo iyo waxay dowladda federaalka dhiitayitaan dhayaal maadaama de hore elboorka walaa kastoo shaqada sirnayti hadda elboorka furmi dowladda federaalka wal alla walaa ay ballan qaatay insha allahu tacaala jidkaka jaraan walna ninkoya han kalena ku sugaan lacagaha sindeertii ee dadka inta badan amayba sheegayaana inay lacag ciidan badan ate isla mar ahaantaasna shirkad la kooreeji lacagtii oo isinha sindeertii qaab noocee linqeybi والله يا محسن كده بني ادم كوسكو البريد انه كما ملحار انا كنت بالنسبه لي رأي بدونها قولك ولما قاعد بدي كان حصتي علماء دين ناس كجرا ان والله ولا يكوي انه جوجل الكوهان وانا تتكلم كتر قال ديران خاصه انه هذه دباسه بلاوتي بريد كتم بتركوك تسيني قوس كسلم برشي dambarheedii la qooriya madon xaafad xaafad afarta xaafadood oo degmada tirakoolka guud dalku rahaayo guddida ganacsatada iyo culamaa udeemkii iyo guddoomiyaha gobolka iyo maamulkaba isla jarna weli suubinaa in wal alla walaagi lan kasta siduu usan ka tarageli indeertiya baasada baasilaa aruuriyey dalii dibadalaa ku aruuriyey marka lanka baasadaas aruuriyey oo sadaqadaas basida weli eedan jeedaa in walaagi sidan taragela indeeraan kow dhalinyaro wali sheentay has aruurida lidibida oo koonfur galbeeda ku jiri labaatan kun baasa iyo galantoo ka qaybsadaan waliha kiigay guddidii culamaadii iyo ganacsatadii soomaaliya ee muqdisho roogeen saasaatow iyona shirkadooda waliha wakiiladeena santal iyo dahabshee hormuud iyona saasaatow baasadii una galantaana makadaarna lambaxeedii oo qornaaye diiwaangelisanaaya kashabaan waliha nadeeray kale xildhibaanadii federaalka ee kujeedii koonfur galbeed doorashooyinka lahay iyona baasida sheenen saasaatow iyo wareejiyeen guddidii ganacsatadii iyo culumaadyada ku wareeji liiska meelii lagu dabagooday marka wal alla walaay kooy musaase kawidna ka maamulahan goobjooglay kuanaadee wali wali wali jara iyona nimankii madashii leeraay oo oo shilimudu hogaamiyay inkastoo sidii hore walaayoon sheegan innagana iyoona walaayo sheenan oo wal ku dhiman weliha mid deeriy iyoona labaatan shan kun inkastoo muddoole soddon kun cishaan lix boqol qoysa walan hayna marka halkii qoys weli inka talagalnay beesa kasta oo qoysta ilaa iyo ku dhamaasa konton dollar marka lix boqol qoysa wal seenaran walaa isku dhimay marka weliha ta shan boqol qoysa iyo walaa jiro jira lanki waa horta dad oo da ku danqaday degmada dhibaatada hayta ee meel kasta iyo lamaa hada meeladanka dadan belgiin iyo bardaalaha lan kasta oo ku danqaday deegaankusa kujeeda oo habasadii sadaqa waliha wakiiladay dadki madaas isla jireen dadkaas wakiiladii kooyaan qaabka meelo yaala iyo baka qanacaya marka unubeesada madi la wareejiyo yani protocolan gudoomiyaha gobolka iyo guddida ganacsatada iyo culamaa udiinka la ka wareejiya guddiga dhisan madun guddidaasa madun farsamaayaan lambaradii walaal iyo ku dabagalayaan lanki beesa deerti saasan lakwada geeka xaafadu lama boqol ala kusiya xaafad afarta xaafad sideed boqol laba bil sideed boqol lama xaafad na sharqeebe lambaradii la kushiya madun way ka shabaasay hormuud iyo samta guud ahaan tirkoob dadka walaal la siiyahay siin diyaarsinyaa siin oranya aawaaba kuwii hornaamba kiin kusheegay madi dhibaatada dhiiya tirkoob guudisuu weli kun shan boqol kuusa badbaada ya dhibka deeri diiwaan geliyey liisto yaala wal ku qaldan male liiska madun kow ilaa iyo lix kun shan boqol liiskaasa dareer haye marka weli saasa ka dareerta lankastiroo sheena masuuliyad ma kiilaayana masuuli biyahana waa inkishaani hibadka wakiilada caawinaya biyaha markii laku reeba ee lacago shirkado dadka deersiyaasa haddii dadkii guryaalka deganaayeen guryaashoo biyo galeen jaraana meel la jeeyey oo isin walan ka dhisteen maamul ahaan wallahi howli adii badare mase masiilin dowladda koonfur galbeed oo hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo guddidii isu magacaaway walay agab ayuu hana jeersiyeen lamaadan beri badhulalun weydiyahay dadkaas insha allahu tacaala walqarsa un isku dharaanana naga baka bawo bilaah ibardama tootiyo saxaafadda la wadaagana dadkii wale qorshaynay unu meelaha tuku iyo tuku aag bedelana dhullan suubi dhulkaas taandhiyaalanka teega ibacyaalanka teega masqulalanka qoda ilaa iyo hatana mi booskaas u imaarada guryaasho guriga dumayna wali unu wadanka dowlada ku dhisana iyo hay-ado la kaalmaysaana laakiin hataa emergency aan walin suubinay in taandhiyaalkaas lanteega bacyaalka lanteega meele iyo kusii nagaadaan laakiin guddoomiye may ero koro hoolin gabten maadaama roobkii ama daadidkii wakto hor ahaayeen ee dhowr maalmood ha kuu reegati ilaa iyo hata dadkii iyo meelban haysana hool hoolaan gabowka adi interviewda keeroonaytaen meeluhu la gaba mele dadka mas-uuliyadoona saaran hataba ku meel gaaraan meelaan degayin kuwar dhabna wali la geebsadaana dhibkaas adiba aragtay hobada baro bulshada soomaaliya gudoomiyaha gobolka walxamaalow wasiirada koonfur galbeed madaxweynaha kii walxamaalow maamulka degmadan keer unu dadka wal alla walaay kooye unu deysin waana ku dankana ma adahaato mukeef makaraaxaysadaa laakiin guddoomiye dad lees ah oo dhibaato haysata ini meel kumeelderea jeyni isintarang may kafay lahayne waktugun ilaan dhaqaalo badan ha sindeeri dhaqaalihii badan ha sindeeri wal badan ha ku suubii kortaan oo ku qabado kortaan dhaqaalaha oo nahnadii dhaqaalo oo lan kasta oo muwaadine oo meel kasta isu roogi sadaqahan basibiyo wali inka tarigaleen in dadkaas dhibaataysan la deersiyo oo mobilshow langashow lan kasta walaa oo hana deeri mobilshay langashowi oon muddo dhaqaalihii kooyay barnaad haatooni bar bagaame ee hobun galantaanka daana walaayala dhunsayn eraana unu laifa kadimi yadi bilyadi lehelan kishani oo sadaqadaas dadki hakuusi oo iidanka maha nagaan i dadki lahankatargalati unu magalna marka un waajibkana saaran waliga taa in unu dhul umbinayna guryaalan suubina meeli hoyiga hataba hoyiga gaban baxyaala gaban laakin taandhiyaalka dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka hadiintii oo oo iyo hatan guryaalkan kasii bedelan fadaal marka ku meel gaarahan un madaawadahayn dhibshoo laakin dhibka baa ka dhaa jirna taad aragahayto marka dee inaad inta korta fiiroonada fadhi in deegankaa ku jeeda
Mangay Medical Center.
maga maskiin mayka eh Maalmowlaad eegaba.
maankay medical center akoy Isbitaal muhiim ah koy.
malab saafe e lang aragaaw Malaalo ma aamayo.
maygaal lang aragaawna Muhiim soor ma ka aamaw.
maankay medical center Isbitaal mooladii inka dambooti ah.
galabshay laama mariyaa Daawadiis maasha Allah ewa.
megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen bulshooyi Mankay Medical Center.
malin mawlaaga aafiyay ilow Wali mood banfuune.
marle la daawayaawlay eh Mankay Medical Center ankoy.
megal ibilaan dhatiyo ku faa'iidaysineen Mankay Medical Center.
maankay medical center way basiin haaye Ditoor cuduradu guud daawayoso.
walshileedislay lahandooray Allahan ka deegi ka aras.
megal ibilaan daawayawsho Takasusay alla indeeshi.
bulshoy hadeerakooya Mankay Medical Center.
maankay medical center way baa kale jeersinka ah shaybaar casri ah oo noocyada inka dambooyin ah lakooka ba
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarartaaga weliba hooda singalaa dhegeystayaal ahmiin faylanga maxkamadda sare ee dalka soomaaliya iyo weliba yageegan fadheetay dhugunsdowka kiiska dacwadda hisbiga himilo qaran ee maxkamadda sare iyo dhowaan gudbiga dacwadka dhan ee xukuumadda federaalka soomaaliya haddaba maxkamadda maykuerti iyo dhugunsada guddoomiyaha ee maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf maxamed ah oo arrintaasi ku hadalow
nooca dacwadda ka labaadna ahaa inaanu jirin qaraar maamul oo kama dambays ah oo saamayn tooso ku leh dacwoodayaasha iyo ka saddexaadna uu ahaa in qaran jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aanu awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go'aansatay labada qodob ee hore dacwaddan inay tahay dacwad maamul islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo waxayna go'aamisay in loo gudbo dowladda dacwadda marka qaraarka hortaagaasi uu soo jeediyey gariiqaanka guud maxkamaddu waa diiday ishortaaga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaale dowladeed isaguna uu qiray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda kuna jiro qayb-howlka dowladda maxkamaddu waxay go'aamisay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwaddan islamarkaana dacwoodayaasha ay difaacaan qareenada kale ee haysta wakaalada gaarka ah ay ka haystaan dacwoodayaasha marka waxaynu u gudbaynaa duluucda dacwadda jimcaalana dacwaddan waa ka baxaya waa mahadsanti jimcaale waa maxkamad jimcaale maxkamad dukaanka waa gaadhay jimcaale adigu maadaama ood ka baxday qareenadii hawshaas waxay u taallaa qareenada kale inay ka hadlaan marka waa waa mahadsantahay
maxkamadda sharafta le waa mahadsan tahay inay noo ogolaatay inaan u gudubno doloda dacwada maxamad sharaftal ayadoo mahadsan maadaama doodee nin koowaad ay ku dheeraatay is-hortaaggii aan ay soo gudbiyaan dhinaca kale iyo ka jawaabidoodii qareen kamida qareenada nala shaqaynayana ay ka joojisay dacwada maxkamadda sharafta le waxaan ka codsanaynaa inayna siiso wakti kale oo ay dacwadda dib noogu dhigto si aan xuquuqda dadka aan matelno ee maxkamadda horteeda aan ku matelayno noona soo wakiisha dacwadan aan u difaacno si hufnaan ku jirto si waafaqsan qodobka konton iyo sagaal xeerka madaniga soomaaliyeed sidaas darteed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa inay dacwadan dib noogu dhigto si aan dulucda ugu soo diyaar garowno wakti kale hadday maxkamaddu naga ogolaato mahadsanta maxkamadda sharafta
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة شرفت بي مهسن تهي وحان ربا إنان عدسي لصاحبكي مادام وحل الدفاع يجين حقوق وضد حقه الدفاع أيه فرانك صاحبكي إن لقد جوجي محكمة شرفت معك عسنا هنا إن سي أن أود دفاع نسوه ومارتي قدرته hufnaan in maxkamaddu daanasayna siiso si aan uga soo tashanno inaan soo buuxino booskiisii in aan sii wadno dacwada maxamed sharafta bay mahadsan
maxkamaddu waa mahadsan tahay annaga waxba kama qabno in duluucda la galo haddii ay maxkamaddu aragto inay mataqaanaa qareenadu waxay soo jeediyeen ay mataqaanaa taas laftigeeda anagu waxba kama qabno in dacwadda ay qareenadu soo dhammaystirtaan si loo gaaro cadaalad marka waa haddii dacwadda la wadana waa wadaynaa hadday maxkamaddu aragto in la joojiyo oo dib loogu dhiganayo waxba kama qabno
aad iyo aad bay umahadsan yihiin dhinacyadu maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareenada dacwoodaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareenada u doodaya dacwadayaasha iyo aqbalka gareeqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwada dib loogu dhigo maxkamaddu waxay go'aamisay in ma- dacwada dib loogu dhigo in muddaa si ay usoo go- ay usoo gudbistaan qareenada ay usoo kordhisaan waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo shan maalmood ah inay kusoo dhammaystirtaan hawshiinaas maxkamadduna waa xidhantay
durdur hareedha iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanaay dadayaayi daawo dhab eh deertii muraadka may daliilana eh diinkii quraamad haruunlikii kagdaawayaw daarul abraar daartii qur-aansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangalay abshirley ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tama e ulmikiinka diyaar ee harunta qur-aansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah kusuubsam heerbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar su'aalakii kor akriyobo duulul iyo udur korkawali kuduuganay yooba dabeello koo rahaayana unku daytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udureelkoo ka daaway oo harunta mayba kumid aha ilidadka jinniga iyo siherka hundirmalaanta welwelka waswaaska dabeello umasawiyaanka toog waayahay dhegeystayaala waliba wada singila hamiin faylan saaxiibkayga maxamuud iyo imaamadahay dhanka farsamada dhegeystayaala wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba usoo ku hadalay kulan wada tashi oo dhex maray wasaarado iyo sasokala qaar ku mid a aqoonyahanada soomaaliyeedda wasiirka ayaa weliba usoo sasokala ee kulankaasi ku hadalaya qabiil qur-aanka ee dastuurka soomaaliya haddaba waa ko wasiirka hore moosey faahfaahiyo
dastuurku haddii uu dhammaystirmo wuxuu noqonayaa salkii dowladnimadu ay ay ay ay bayskii ay ku dhisnayd buu noqonaya marka ahamiyad gaaraba dastuurka la siiyaa shaqada dastuurkuna waa shaqada ugu ballaadhan ee ugu baaxadda weyn ee ugu mataqaanaaye adag baynu oran karnaa shaqooyinka dowladdu ay hayso waayo waxaa laysu keenkeenayaa afkaar iyo fikirro kala duwan oo dadyaga soomaaliyeed ee kala duwani qabaan waynu ka dharagsannahay fikirada ka jira dalkeenna maamullo kala duwan baa ka jira dareenno kala duwan baa la kala qabaa taariikh baynu soo marnay dastuurkuna wuxuu noqonayaa xadhigii ama duntii isku hayn lahayd dadkaa kala duwan waa sharcigii ay ku kala bixi lahaayeen oo ku niyad samaan lahaayeen sidaa laajigeed waa lagama maarmaan in dadka aada loola tashado oo muwaadinka tiisa uun ka fekeraya xuquuqdiisana la waraysto aqoon-yahanka sidii qaranka loo samata bixin lahaa ka fekerayana la waraysto halka ayay daaran tahay inta hadda ii muuqata dhallinyaraad u baran tihiinoo mana waxay ka turjumaysaa boqol kiiba toddobaatan dalku inuu hadda dhallinyaro yahay populationkiisu waa la idin guud maray waa la idin sheegay dastuurku waa shan iyo toban tuduc cutub wey shan iyo toban cutub shan iyo tobankaa cutube haddii aynu si xasiloon u fadhiisanno wax mucjiso oo la fahmi kari waayo ma aha cutubada u horeeya mabaadiida iyo qiyamka iyo astaamaha qarankay ka hadlayaan qaarkoodna sida maalin hore baalkan aan ka sheegay waxay ka hadlayaan waxyaabo cadcad oo maamul iyo maarayn la xidhiidha sida baa biliiska loo maamulaya sida baa cadaaladda loo maamulaya xanaan nooceeba yeelanaysa iyo haykal noocee waa su-aalo adduun weynuhu uu ka jawaabay maanta inana halkanaynu fadhinaa oo inagu muddaynu fadhinay adduunkana halkan aynu kaga noolnahay ee afrikada ah iyo caalamka asia iyo carabtaba miisas fara badan baa la fadhiyaa oo ay qoomiyado iyo ummado innaga inala mid ihi ka tashanayaan aayahooda suudaan baa u dambaysay egypt baad og tihiin libiyaad og tihiin etoobiya hadda isweydiinaysaa dastuur noocaa baad yeelanaysa iyo dimuqraadiyad noocee ciraaq iyo afghanistan iyo caalamkaa idinka warrami mayna kenya oo aynu derisnahay oo dhowaan uun dastuurkeeda dib salka ugu dhigtana idinka warrami mayno waad ogsoontiina aqoon-yahanaadii dadkaasaynu la mid nahay dadyowgaa kale kama fadilnin oo kama duwanine soomaaliye bal yaanayna dhaafinin ma oran karno soomaalidu waa dad aada u qabweyn oo u hanuweyn oo isla quman de adduunka o dhama markuu sharci iyo dastuur iyo dowladnimo dhankiisa u dhaqaaqo weli sida aynu u sifaani doonno garan maayo inana aynu intaa yeelan weyn marka inaynu kula beresanno dadka weeye sharciyada aynu leenahay ummaduhu waa inay ku soo naaloodaan oo ay ku soo hiraan soomaaliya iyadoo la eegayo xuquuqda iyo dowlad wanaagga iyo waxa yaalla taana dastuurka ayaa laga soo diraandirin karaa shaqadu xag farsamo hadday noqoto hadda dhowr wiig muddo laba wiigba malaan gaadhin ka hor baan wada fadhinay annaga iyo saddexda hay-adooda hawsha u igman guddiga madaxa bannaan iyo guddiga la socodka ee baarlamaanka toban cishaanu soo wada fadhinay in ka badan wax badan dastuurkao dhan baanu hal mar saa usoo wada eegnay wixii ka dhinnaa waxaa la qabtay boqolkiiba siddeetan iyo xoogay dastuurku waa dhammaystiran yahay inta dhiman waa maxay baan raba markaan inaan idinla wadaago wixii farsamo la xidhiidhay ee heerarkayga ku xidhnaa waa lasoo dhammaystiray inta dhiman waa in u baahan wada xaajood siyaasadeed oo ay ka fadhiisanayaan daneeyayaasha siyaasadeed ee dalka ka jira dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka hada ilaa somalilan ayaa la rabaa dastuurkani inuu marka dambe soo dabaalo iyada laakiin waxaad ogsoon tihiin in wada xaajood siyaasadeed lala gelayo kabacdina halka ay ka soo geli doonaan xayndaabka qarannimada soomaaliyeed
sanaani ilmo mamog safari dareer mamog sky printing and electronic services sanaasuurudle suubyowshe mamog suguntaa waysaaniyey sky printing and electronic services seedow ma sideew ma leh may waali dhiibto daabacadu dhiibta kalena electronic wali ad anbaahanta dhammaan ku helaas stationarigana la jara sanaado suuradale sky britain dhanka seedow mayu wayba dhanka seeday daabacad dhammaantiyo fartoonoon dhamanayna sida suubyowka bugaagta yar iyo wiimbile daabacadda e five e four e three iskaanka istiikarada iyo weliba suubyowka qoraalada shilgadiisan sida suubyowka warqado shahaadooyinka warqado qorowka dhululka la shalgadaw iyo guryaalka baabuurta sabarroogooyinkii aatada heliisyada qandaraasyada shirkadooyo dha galaayaan hay-ado iyo weliba enji-ooyada masawarada teesaraga jiif iyo joogbo fotocobi dhammaantii ee daabacowka invoyska iyo resiidyada shahaadooyinka protocol i d-ga qaybta elektronikadana may ku heleen dhiibta elektroniga
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordareerta wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji yaa waliba soo faahfaahin ku biyey qorshaha wasaaradda ee keedaga qorowka reedaanfiiryaw kule kusoo biyaya shuruucda dalka soomaaliya haddaba waa ka wasiirka arrimo hoose geegu soo faahfaahiyay
madda koowaad waa ti shalay aan sheegayne shuruucdii dalkan lahaa intire koob lagu sameeyo la ogaado taas oo sahli karta wasaarad kasta markay rabto in sharci diyaariso inay ogaato sharci noocaas inuu hore u jiray in kala aasaaska waxaa weeye sharci hore hadduu u jiray sharci kale goone lama samayn karo sharciga jiray in dib u eegis lagu sameeyo yaa loo baahan yahay sharcigaas oo weliba hanaankii loo qoray waxba laga bedelaynin waxaa la bedelayaa qodobadii ma aragtay hadda loo baahneen qodoba waxaana lagu darayaa qodoba hadda loo baahan yahay taas marka waxaan ku magacawnay tirecoob in loo sameeyo shuruucda dalka afka ingiriiskana lagu yidhaahdo legal audit arrintaas waa si shalay aan u amri wey wasaaradda cadaaladda tiimka ku jiro tiimkeeda waa ka fadhiisan doonaan waxayna la kaashan doonaa insha allah akhbarada kale in la helo shuruucdii dalka ay soo soo jireenka ahayd iyo kuwa cusubba in loo helo melay ku qoran yihiin oo qof kasta ka fiirsan karo madda labaadoo noo soo xiiga taas ku xiigto oo loo baahan yahay inaan qabano eribixinta shuruucda masaha cirib bixinta maaragtay sharciga iyo ereyada maaragtay sharciga lagu qori lahaa ereyadaas maaragtay in laisla ogyahay ereygaas saasaa loola jeeda macnaha saasaa loola jeeda sharci ahaan la tafsiiriyo marka taasna waxaa u baahanahay ayagana ayadana inaan diyaarino erey bixintaas ayadana si qaamuus mise dictionary loogu soo saari lahaa hadhow qof kasta uu u fiirsan lahaa u arki lahaa macnaha kelmadaas ay leedahay waxaa jira hadda socdo shuruuc badan oo wasaarooyinka dowladda federaalka ay ku mashquulsan yihiin iqaar oo dowlad goboleedada ku mashquulsan yihiin oo gobolka banaadir uu ka mid yahay waxaa laga cabsi qabaa haddii shuruucdii kale dib loo eegin mase ma ahe xafiska garyaqaanka guuda oo laga yaabo shuruuc badan inuu haayo iyo wasaaradda cadaaladda oo hadda shuruucdii dhan aruurinaysa lala tashinin waxaa dhici karta shuruuc kala duwan oo isburinaysa inay soo baxdo marka wasaarooyinka waxaan ku boorinayaa inay maraan xafisyadan siday u helaan in shuruuc horey u jirtay iyo in kale hadday jirtina shuruucdaas horey u jireenna in shuruucdaas hadda laga maarmay oo wax ka bedel u baahan yihiin in kale laakiin haddii wasaarad iska bilaawdo sharci ayadoo weliba siinayso shaqadii sharci qoristii dad ka baxsan xafisyada dowladda oo ka warhaay shuruucda jirto mase u dhiibto khubaraa caalami oo akhrinin aan arkin shuruucdii dalka u yaallo waxaa dhici karta sharci in lasoo qoro sharcigaasna oo ka duwanaado wixii dalku u baahan yahay sharcigaas waktina waa lagu bixinaa qarashna waa ku baxaa lamana geyni karo golaha wasiirada baarlamaan looma gudbin karo sababtoo baarlamaanka naftooda iyo golaha wasiirada waxaa waajiba inay iska fiiriyaan sharcigan raadraaciis raadraac ma leeyahay sharcigan mase ma laha waxaa jirta marka dowlooyinka caalamka sidaan u leenahayba hadda qiibtan sharci qorista wasaaradda cadaaladda waxay leeyihin waxaa la yidhaahdo law reform commission guddi u qaabilsan shuruucda qorist shuruu sharci qorist caalamka dhan haddaad fiirisaan wasaaro waxaa iska keenaysa oo meelaha marinaysa ma jirto guddiyaa jira guddigaas sida hadda aniga u leenahay kan oo hadda sharci qorista wasaaradda cadaalad oo kale guddigaas shaqadiis waxay tahay un shuruucdii hore inay aruuriyaan shuruucda cusubna ay diyaariyaan
umuhumaha dalma eh ambariisho oogtigma ah runhoobiye habata baanhooga cisfar yaase hasha kulila hotel afrikii markala hariirlahangundiyey sibi habayow ilka subi aboogada kooya araga walaalayaal afrika habriir i godoob i kunturba raahale ugu nadiif ee i hadalaan hurilan hayna suto kooy walaal hotel afrika sariirohaana isku joogu dar isku joog leh horba aragnay sari isku joog leh horba aragne biday doobinsey hoy midheegdi eta hatalkiin sheegay sariiro isku joogay haani lamaanayaalku joodaryaasho haliinkowa v i b mas-uuliyaha ku horjeed dalaadiyo ka hortaalla soo tara hor ku fiirsadaya wolotahaanona nafaraa dalaadiyo iyo mas-uuliyo ka hortaallala iyoon adeegnima iyo nadaafad shaqaale edeekufu imaano tartiiblakinkaayaw ninkiima eedi eedkiin raalla geliyaw inka kood
wasiir ku-geenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed saciid iyo weliba geegusa baarlamaanka federaalka soomaaliya hortisuuso ka akhriyaya ahmiyadda hindishariyaadka ee daawada iyo saasoo kale asaasiga hay-adaha qaranka ee dalka soomaaliya haddaba wasiirka hoggaanka wasaaradda caafimaadka oo arrim hooseya baarlamaanka oo akhriya oo yidhi dhugunsada kuryadna waliba meelasay ku hadale xildhibaanada baarlamaanka oo aragtida ku dhiibbadaayanga hindishariyaadka saya gudbidii wasaaradda caafimaadka ee federaalka soomaaliya
ujeedka hindisa sharciyeedkan daawada iyo hay-adda qaran waxay tahay asaasida hay-ad qaran ee nidaam u samaysa daawada ilaalinta xakamaynta tayada waxtarka khatar la-aanta daawada maandoorayaasha biolo maxaan idhahday maadooyinka biologiga qalabka caafimaadka iyo agabka la isku qurxiyo sidoo kale hindisa sharciyeedkani waxa uu soomaaliya fursad u siinayaa inay gasho iskaashi heer goboleed iyo mid caalami ah oo ku saabsan kor u qaadista iyo fulinta nidaam nidaamyada asaasiga ee daawada hay-adda qaran ee nidaamu samaynta daawada oo sharcigani oggolaanaya dhismaheeda taas oo noqonaysa hay-ad madax bannaan marka ay shaqadeeda gudanayso hoos imanaysa wasaara wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayadoo fulin doonta shaqooyinka asaasiga ah usha uu sharcigan awoodda buuxda u siinayo meelmarinta arrimahaas arrimahaas oo ah kuwa kan soo socda diiwaangelinta daawada maadooyinka biologiga qalabka caafimaadka iyo agabka laysku qurxiyo labo baarista tayada iyo hubinta daawada kormeerka iyo fulinta sharciga daawada afar la socoshada daawada suuqa taalla hubinta khatar la-aanta daawada guud ahaan xakamaynta daawooyinka maandooriyaas maandooryaalka iyo kuwa dhimarka qeybaha hindis sharciyeedkani wuxuu yahay hindis sharciyeedkani waxa uu ka kooban yahay lix qaybood iyo afartan iyo lix qodob sidaa la socotaan waana haysataan baan umalaynayaa nuqulkiisa qaybta koowaad waxa uu ka hadlayaa qodobka qodobada guud ee sida magaca sharciga ujeedooyinka baaxadda sharciga ee maxaan dada sharcigan uu leeyahay iyo erey bixinta hindis sharciyeedka qaybta labaad waxa ay ka hadlaysaa dhammaan dhismaha iyo maamulka hay-adda qaybta saddexaad waxa ay ka hadlaysaa shaqooyinka muhiimka ah ee hay-adda ay qabato qaybta afraad waxay ka hadlaysaa daawooyinka maxaan idhahdaa la xakameeyo sida daawooyinka maandooriyaha iyo kuwa dhimirka oo afka qalaad lagu yaqaan narcoticska iyo maxaan idhahdaa substanyada kale qaybta shanaad waxa ay ka hadlaysaa dembiyada iyo ciqaabaha ka dhalan kara ciddii jebisa sharcigan mudanayaal mar weyn gebagabadii iyo gunaanadkii ugu dambayntii hindisa sharciyeedkani wuxuu gacan ka geysanayaa kow in shacabka soomaaliyeed ay helaan daawo tayo iyo waxtar leh in lagu warqabo daawooyinka dalka soo gelaya in la dhiirigeliyo ganacsatada soomaaliyeed inay daawo ku sameeyi karaan dalka gudihiisa in ganacsatada daawooyinka soomaaliyeed loo fududeeyo helitaanka dhammaan dokumentiyada ay ugu baahan yihiin si ay shirkadaha daawada sameeya ugu soo iibsadaan iyadoo aan laga gudbin laga gudbayn ama la jebinaynin sharciga sida uu qabo sidoo kale in la ilaaliyo hantida ganacsatada daawooyinka soomaaliyeed haddii lagu qiyaamo daawooyinka ay soo iibsadaan marka mudanayaal marweyn sidaad la socotaan qodobada ugu muhiimsan ee sharcigani waa sidaan soo sheegay waxaa aan idinka codsanayaa in la ansixiyo hindis sharciyeedkan aad ka warqabtaan baahida uu u qabo dalkeenna idinkoo ka gudanaya waajibka dastuuriga ah ee idinka saaran waad namadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullah sharcigii lagu maxay lagu dhaqi lahaaba caafimaadka maantana loo keenay waddankan waa ogtihiin imise sanaan dawlad nahay imise haddeertaan dawladda jirtay jirtay maxay ku shaqayn jirtay horta su-aasha ugu horreysa oo weydiinayo wasiirka waxay tahay maxaa ku shaqayn jirteen inta aad joogteen hadda labadaa kun maxaa ka bilaabaya toddobiyo tobanka sharciga ku shaqayn jirteen ee aad isbitaalada intaad tagteen aad badbadasheen digtoorada ee aad beeladabna marteen horta maxaa ku shaqayn jirteen anigu waxaan ognahay wasaarad meesha la yidhaahdo isbitaal martiin inaad bedesheen madiine inaad ka bedesheen dadnin aan sharci haysanin marka sharciga la sameeyaa la rabaa in maaragtay qofkii la bedelaya ama shaqo xumo sameeya inaad bedeshid kow su-aashaas aynu weydiinayaa tan labaad wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka waa maql wax badan aan maql wasaaradda caafimaadka weli ma arkin wasiir yimid oo maanta sharcigaa la timaadeen intii wasiir yimid dhibaatooyinka waddanka ka jira sheegay ma arkin hadda gobolka hiiraan waxaa ka dhacay fatahaad baa ka dhacday dhulalkii waxay noqdeen waxaa wada gala tixri iyo balaayaa gashay waa la tegayaa lacag le la geenaya ay raashin wax ka hadlaya ma jirto dadkaan maxaan sameynaa rag maxaa u sameynaa caafimaad maxaa u sameynaa ma dhihin wasaaraddii weli ma tegin waxaa tegaya un waxaa leeyahay hiiraan maxay ahayd bardaale hebel waxaa ka dhacay fatahaada ka dhacday afar xildhibaan oo reerka oo deegaankaa tegayo wax caafimaad oo daba socdo ma jirto marka loo yeerayo xildhibaanadoo laleeyahay waddanka ha la tago waa inuu noqdaa xildhibaan soomaaliyeed oo dan ka leh waddanka gudihiisa marka waxaan leeyahay caafimaadko khayr allaha siiye wasi- wiilkii xildhibaankii igu horreeyaa sheegay dhibaatada jirto oo leh haddii maanta dhibaato ka dhacda ama hiiraan ama meel kasta haddii caafimaad darra wax ku noqdaan wasaaradda caafimaadkaa mas-uulka ah waxaan soo dhawaynayaa mideeri qabjeedka ay keentay wasaaradda caafimaadku waa soo dhawaynaya waana loo baahan yahay dalkeenna iyo dadkeennaba waxaa ku dhacay dhibaatadii iyo burburkii waddanka ka dhacay saddex dhacdo oo cajiib ah oo waddankeenna halakeeyey oo aan ilaa hadda xal loo hayn oo ay keenaan ganacsatada soomaaliyeed raashin dhacay dawo dhacday iyo xabad dhacday wax allaale waxay noo reebeen ma jirto dadkeenni maanta wasaaradda caafimaadka waxaan weydiinayaa dalkeenna waxaa ku soo kordhay xanuun la yidhahdo kansar oo ummaddii hadda aada u baabiinaya oo meel kastoo dalka soomaaliya ka mid xanuunkaas saqiir iyo kabiir ah qof weyn iyo qof yar intaba uu ku dhacaya xanuunkaas kansarka ah waxaan noo malaynayaa inay sababeen cunnadan dhacday iyo dawadan dhacday wax siyaasada ma ka leedihiin xanuunkaa kansarka ah oo kusoo hadda aad iyo aada ugu soo batay waddanka oo fara ba-an ku haya dadkeennii intaasaan weydiinaya wasaaradda siyaasada ay ka leeyihiin ma jirtaa anoo og in wakaaladdan hadda la samaynayaa ay fiican tahay dadkana ay dani ugu jirto oo ah inay kaantaroosho dawada waddanka la keenayo marka aad aragto dawada waddanka la keenaya dadka soomaali baynu waynu iska warhaynaa iyagii baa isla yaabay laba nin oo ganacsataa isla yaabay oo mid dawaduba dawada ay keenaan mid wuxuu yidhi anigu boqolkiiba toddobaatan iyo shan baan dawada ka soo dhibaa shan iyo labaatan baan dhibaa midna wuxuu keenaa boqolkiiba siddeetan labaatan keliyu keenaa siddeetan kale waa isfaayir iyo xanuun iyaga laftigoodi ganacsatada laftigooda baa isla yaabay marka arrintaa wax siyaasada ma ka leedihiin base ka warhaysaan dalkii waa xanuun baa harakeeyey taasaan weydiinaya wasaaradda caafimaadka mudane gadoomiye iyo mudanyaal sharafta leh waxaan rabaa inaan halkaan idinku soo gudbiyo oo aan u gudbiyo raaligelin buuxa inaan siiyo ciidamadeena sharafta leh ee ka howlgala degmada awdeegle iyo shacabka ku dhaqan degmada awdeegle oo runtii xalay isoo diray fariin aad iyo aad u qiiro leh oo oo runtii igelisay xamaasad maadaama aan ahay matalidii degmada ku matalaya halkaan xaqna aan u leeyahay inaan fariintooda halkaan ka gudbiyo mudana gadoomiye sidaan ognahay bishii sebtembar ee aynu soo dhaafnay ee sanadkan waxaan kormeer shaqa aan ku tagay degmada awdeegle oo aan kasoo diyaarinay warbixin guud ah oo ka hadlaysa guud ahaan shacabka ku dhaqan iyo baahiyaha gaarka ah oo ay qabaan shacabka ku dhaqan degmada baahidaas oo ah kuwa asaasi ah oo aan laga maarmi karin midda ugu muhiimsan oo aan marna dadku ka maarmi karin waxay ahayd adeega caafimaadka oo runtii ay tahay in si deg deg ah wax loogu qabto xitaa loogu fadhiyo wasaaradda caafimaadka inay ka bixiso maxaanku yidhahdaa ay ka samayso dhiigjoojin deg deg ah sida aan ognahay waxaa jira waxaa lagu jira xilli roobaad oo xilliga ay kaneecadu kacdo oo dadka ay kusoo kacdo cudurka duumada ama malaariyada mudane gadoomiye shalay waxaa degmada awdeyga tagay wafdi heer wasiiraa oo ay ku jirto wasaaradda caafimaadka runtii way ku mahadsan yihiin shaqadii wanaagsaneed oo ay ahayd oo ay ku koobteen indhaydhayn iyo fotogroobyo ay la soo galaan shacabka ku dhaqan degmada runtii waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin wafdiga heerkaas gaaraya oo oo og in dhulkii go-doon yahay haba yaraatee aan lahayn wax isku socod gaadiid hadday ahaan lahaayeen kuwa shacab ama kuwa ciidan oo aan maaragtay wax isku socda aan lahayn aan dhaqdhaqaaqi karin rooba daay awgeed shacabka iyo ciidanka ku jira go'doonkaas xilliguna uu yahay xilli roobaad cadowguna uu beerta ku hayo ay u dheer tahay cudurka uu u dheer yahay wasaaraddeeda sharafkale iyo wafdigii la socdayba tagay shacabka soomaaliyeed ee ciidanka ku dhaqan degmada awdheegle oo oo meesha ku go'doonsan aaway xaqii ay ku lahaayeen wasaaradda caafimaadka xitaa hal kartoon oo kaniiniga dabargoynta malaariyada ah bal miyaa loogu waayey shacabka ku dhaqan degmada awdhowle wasaaradda caafimaadka maku weysay taas waa su-aal aan weydiinayo wasiirka shacabka ku dhaqan degmada awdheegle waxay u dhammaanayaan oo ay u dhimanayaan maxaan ku idhaahdaa dawo la-aan wasaaradda way iska wa iska way iska heli karaysaa haddii aan sidaas loo dhammaanin shacabka ku haddii aan sidaas loo dhaamin shacabka ku dhaqan degmada ay dadka kasoo wada guuri doonaan guud ahaan degmada oo haddaba ay ku nool yihiin dad ay tiradoodu ay yar tahay maadaama dadkii hore ay kasoo wada guureen degmada qofkii xabad kaniini darteed ugu dhinta ugu geeriyooda degmada awdheegle wasaaradda caafimaadka ayaa ka mas-uula waxna laga weydiin doonaa insha allah
miday unugun aloolmajiiraha sharobiikanin oo qaaduwaay ma oshian si an weelo unugun waa bukunooge laysa al'amru kamaa tadunnu ignuglaay arrintaas adaka aalasame ee mushkiliyooba dhammaatay adalaynii dabwada man weydiida onaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company aanumaw nuura lak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuura lak iyo ivolak aanooyin lambogiyo nafaqii buritiin nusqaan hayna aana lahaka buuyo nkaroonaw unuga aanooyinka nuura lak iyo ivolak korsiimada owlaadaa kaalinwiinku qaadaayan mayweeli nafaqii daawo lahan sharem aana laka garodaaw manka jartee maadada zinga oo ay warku horseedo shibankii oloolmadhiirka owlaada aanayaalka shalay nuura lak iyo ivolak amaantiyo makoow maaso idaa ay kuma ganaanay anka dadaal owlaada adiiba aragaase ummado kalenan gudbiyaasa khubarada caafimaadka dhakhaatiirta ay daayeen ini caafimaad ham
waayahay dhegeystayaal qayb ka dambeeya ee barnaamijka kulanku warsaya saderne weliba wada singalaa dhegeystayaal hamiin faynaga wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa weliba uswara ku saaraya kadalaha kubadda deegaanada gobolka galmudugga welibana usu sheegay wasiirka inay khubro ay ondiro doonaan arrintaasi si wallanqobada beeralayda inta badan ku noola deegaanada maamulka galmudug haddaba wasiirka marusgeega shirjiraad usuqobadi waa kooyla dhugunsada waxaan halkaan isugu nimid maanta inaan sheeko warrabno xaaladda kasoo korortay ayaxa oo ku habsaday meelo badan oo kamid a dalka soomaaliya waxaa ka taagan runtii masiibo weyn oo oo sababtay ayax fara badan oo oo kasoo gudbay dhinaca etoobiya iyo dhinaca yeman ayaxaasi wuxuu khatar ku yahay deegaanka iyo beeraha iyo daaqa intaba wuxuu ilaa hadda u guurguurayaa goobo kala kala duwan ayaxan weliba noocan uu yahay dadka khubarada ku ah oo hadda soo baaray waxay noo sheegeen inuu yahay nooca khatarta ah oo u kala safri karaa meelaha aada ku fogfog ilaa hadda wuxuu ayaxaasi uu aada u saameeyey gobolada awdal sanaag nugaal mudug galgaduud meelo kale inu gudbana waa dhici kartaa wasaaraddu waxay kasoo saartay arrintaas qayladhaan ay la wadaagtay hay-adaha ku shaqada leh waxaan wargelinay oo u tagnay wafti u dirnay agaasimaha guud hogaaminayo ururka ka hortaga ayaxa ee xaruntiisu tahay etoobiya waxaan wargelinay ururka hay-adda faw qeybteeda ayaxa qaabilsan waxaan u dirnay tiimam wasaaradda oo kusoo sameeya kormeer kana soo qaada daato goobihii ayaxu ka jiray si loo soo xaqiijiyo nooca uu yahay iyo iyo si uu faafayo taasoo sahlaysa markaas in sunta ku habboon in loo doorto maadaama ilaa la ogaado aan sun kasta loo isticmaali karin arrintaas marka runtii waa musiibo aada iyo aada u weyn oo soo wajahday beeraleyda xoololeyda daaqsinka dhulka daaqsinkaa haddii uu hadda xilligan roobka oo hadda taaganna waxay anfa waxay sii khatar kusii tahay inuu ugxantiisa ay sii dilaacdo meelaha qaarkood sanadkan bishii julaay ayuu bilowday ayaxan inuu inuu soo galo dhulka markaa wuu koobnaa laakiin uu soo badanayay oo ugxantii markaa uu dhalay ayaa hadda dilaacday oo ayax cusub noqotay tii ayaa hadda markaa aada u faafaysa waxaan arrintaa kasoo saaraynaa runtii qayladhaan deegaamada uu mahlakeeyey ilaa hadda oo aadka u faraha badan oo mainly u badan gobolkaas awdal iyo puntland iyo iyo galmudug wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa oo ilaa heerka ugu sarreeya in laga hortago ayaxaas sifo kasta oo lagu lagu hakin karo socodkiisana lagu hakiyo meelaha uu joogana meelahaas uusan dhaafin oo la baajiyo inuu ku faafo degaamo hor leh maadaama uu yahay koronkoro faafaysa oo fufaysa oo runtii meeshuu ku degana dee aada u baabi'inaya waa arrintaa digniin dowladda ayaan kasoo saaraynaa dowladdana waa la waa la wadaagnay ilaa iyo xafiidka ra-isul wasaaraha iyo wasaaradaha wasaaradaha kaleo iyaguna qeybta ku leh waxaan rajeynaynaa oo wasaaraddu ay diyaar u tahay in dhaqso looga howlgalo suwihii lagu lagu lagu lagula tacaali lahaana aan diyaarino qaabka ugu wanaagsan oo ayax lagu lagula dagaalami jiray waxaa in cirka laga buufiyo diyaaradihii ururada goboleedku ay lahaayeen cilado jira awgood iyo muddo dheer oo aynaan ururka xubin ka ahayn ayaa runtii waxay keentay inaysan imaan karin laakiin qaabab kale oo looga baaqsan karo baabuur iyo haamo iyo waxyaaba kalea jira wasaaraddu marka waxay ay shirkan aan u qabanay inaan ummadda soomaaliyeed iyo dareysiino iyo dhammaan beesha caalamkaba in dalkan musiiba ayax ka jirto ka hortageedana laisku kaashado dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo bahwadaagta adduunka intaba waxaan rajeynaynaa in si buuxdo looga howlgeli doono shacabka soomaaliyeed oo ku dhaqan deegaamadaas musiibada ayax ka jirtana waxaan u sheegaynaa in dowladdu ay dadaal fara badan ugu jirto sida wax looga qaban lahaa loona xakameyn lahaa iyaga laftigoodan kadibna iyaga loogu diyaarin lahaa inay ay laftigooda ay qaabab ay sameyn karaan ay sameeyaan oo markii lagu tababaro kadib ay kula dagaalami karaan ayaxa markuu yar yahayba meeshiisa
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si ah tayadii ogaate ka tijaabi caagid biye hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana bilan waliya agoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin kusurugna
waayahay dhegeystayaal guutaan wali baantah kaaf meeraha barnaamijka kulanku warsan oo nimada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka ogwadi baasaare waan siirdaraysaa dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada mada ku tiirta waliba imaam adaaye saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha inta barnaamijku barnaamij lamada reedon kulamana akhiyanaya waa cabdirashiid rashka hoosin ku tawasadaasiyo hamiin nabade asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu